بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آه، السلام عليكم ورحمة الله آه، walaalayaal ee waa maalintii saddexaad ee muctamarkeenna xagaaga iyo muxaadaradii saddexaad oo maanta ee baxaysa waxaana insha allahu tacaala muxaadaradaas noo soo bandhigi doona ama noo qaadaa dhigi doona walaalkeen sheekheenna sheekh maxamed idriis ayaa insha allahu tacaala muxaadarada noo soo jeedin doona inagana alle subxaana watacaala ha inaga dhiga kuwii weeleeya muxaadaradaas isagana ilaahay subxaana watacaala ha ku anfaco ajir ha ka siiyo isagana insha allah annagana allah nagu anfaco muxaadarada maanta magaca ay wadato ama astaanta ay leedahay waxa weeye caqiidada iyo raadka ay ku leedahay nolosha bini aadamka caqiidada iyo raadka ay ku leedahay nolosha marka in sha allahu tacaala sheekh ayaan ku wareejinayaa falyatafadal mashkuuran wajazakum allahu khayr
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات موضوع sida laynoo sheegay waxa weeye laygu soo qoray alcaqiidatu wa aharuhaa fi lxayaah caqiidada iyo raadka ay ku leedahay nolosha marka hore waxaan jeclahay inaan ka hormariyo intaanan mawduuca u gelin bal inaan muqadimaad yar oo lagu fahmo mawduuca aan ka hadlayo iyo ujeeddadiisa aan ku bayaaniyo caqiidada marka aan leenahay waxa weeye caqiidadu luqada carabiga waa min alcuqda aw min caqada waa guntin weeye wixii la gunto marka waa waxa uu qofku rumaysan yahay oo qalbigiisa uu ku guntay oo uu ka rumaysan yahay alle subxaanahu wa tacaala iyo kownka waxa uu ka rumaysan yahay adduunka iyo aakhiro waxyaalaha qalbigiisa ku guntan ee xaqiiqadahi uu aaminsan yahay baa la yidhaha caqiida caqiidada aan u jeedno marka halkan annaga aan ka warramayno caqiidada markay tahay waxa uu qofku uu uurka ku guntay mid baatilah iyo mid xaq ah labadaba way leedahay dad waxaa jira aaminsan caqiida baatil ah oo aan wanaagsanayn oo aan xaq ahayn oo aan xaqiiqo ahayn iyo caqiido xaq ah caqiidada xaq ah weeye midda aan ka warramaynaa iyo raadka ay ku leedahay nolosha qofka bani aadamka ah ama qofka muslimka ah caqiidada rumaysan noloshiisa raadka ay ku yeelanayso raadkaana waxaan ula jeednaa waxyaalaha muuqanaya waxyaalaha muuqanaya ee qofka ka soo shaacbaxaya wixii uu aaminsanaa ee caqiidadii xaqa ahayd hadduu rumaysan yahay waxaa laasim u ah waxyaalo muuqanaya oo soo shaacbaxaya oo bannaanka imanaya oo caqiidadaa laasim u ah oo caqiidadaas ka laasimaya taasna waxa weeye raadka iyo nolosha qofkaas uu nool yahay ee kownka uu ku nool yahay ee adduunka khalqiga kula nool iyo adduunka makhluuqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sameeyey ee cirki iyo dhulka dhulka uu marayo iyo waxa ku yaalla oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sameeyey bad iyo berri iyo bani aadam kale oo kula nool waxa uu kula soconayo iyo sida ula dhaqmayo noloshooda ayayna tusinaysaa caqiidada xaqa ah raadka ay ku yeelanayso qodobka labaad oo hordhaca waxa weeye caqiidadu uu qofku rumaysan yahay waa meesha ay ka soo butaacayso oo ka soo dilaacayso dhammaan qofka falalkiisa oo dhan iyo waxa uu samaynayo hadday noqoto noloshiisa isaga gaarka u ah iyo hadday tahay nolosha dadka dhaqanka uu kula dhaqmayo iyo nolosha guud ahaanba sida u socdo waxay kulligeed ka imanaysaa oo salka ku haysaa caqiidada uu markaa qofkaas u rumaysan yahay iyo sida ay u xoog badan tahay sida ay u daciif tahay ama ay u tabardaran tahay ayay salka ku haysaa marka caqiidada ayaa u asala tasarufaadka iyo waxyaalaha qofku uu samaynayo iyo falalka uu ku kacayo oo dhan waxaa asal u ah caqiidada haddii caqiidadaasu ay wanaagsan tahay ay xoog badan tahay ay adag tahay oo ay haysato asaas adag ay haysato waxa weeye qofkaas waxa ka soo baxaya oo dhan hadday qowl noqoto iyo hadday ficil noqoto waxay noqonayaan wax wanaagsan haddii caqiidadu ay xumaatana waxaa ka soo baxaya waxun unbaa ka soo baxaya caqiidada iyo raadka ay ku leedahay nolosha qofka bani aadamka ah laba qaybood ayaan u kala qaybinaynaa qaybta koowaad waxaa weeye qofka isaga gaar ahaan wixii khusaya caqiidada xaqa ah ee caqiidada islaamiga ah ee xaqa ah ee caqiidatu ahlusunna ah waa caqiidada xaqa ah ee qof walba oo muslima looga baahan yahay bal qof walba oo bani aadamah waajib ku ah inuu rumeeyo waa caqiidada xaqa ah ee caqiidatu ahlusunna ah ee tii kitaabka iyo sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiga alay slat slam asxaabtiisii iyo taabiciintoodii caqiidadii ay haysteen caqiidadaas weeye caqiidada looga baahan yahay qof walba inuu aqbalo waana islaamka xaqa ah waana islaamka xaqa ah waa islaamkii muxaadaradii hore aan kaga soo sheekeeyey inuu yahay xal inuu mashaakilka bani aadamka oo dhan uu xal u yahay aan muslimiinta keliya ma aha bani aadamka oo dhan buu xal u yahay caqiidadaas xaqa ah waxay waajib ku tahay qof walba inuu rumeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray ee risaalada khaatimka uu kala soo diray diin kale iyo caqiide kale oo cid laga aqbalayaa ma jirto siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin qofkii doona diin aan diinta islaamka ahayn iyo caqiide aan ahayn caqiidada islaamka oo qaata oo raaca lagama aqbalayo ilaahay agtiisa maqbuulka ma noqonayso ina addiina cinda allahi alislaam ilaahay agtiisa diinta xaqa ah ee uu aqbalo waa diinta islaamka islaamka macnihiisa gaarka ah ee nebi maxamed alay slat slam shareecadii iyo diintii uu la yimi wey macnihii caamka ahaa oo islaamka ambiyadii horeba islaam bay haysteen laakiin islaamka halkan macnuhu khusayo waxa weeye islaamkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu la yimi ee khaatimka ahaa islaamkaas mid aan ahayn ilaahay cid uu ka aqbalayo ma jirto bacdamaa lasoo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaas darteed ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixah uu leeyahay waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadihi اlumma ummatu dacwa weeye marka uu leeyahy saas nebigu calayh salaatu wasalaam ummadda dacwadiisa maqasha min yahuudiyin walaa nasraaniyin uma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli الnaar ma jiro qof imaqla buu yihi nebigu alayh salaat salaam ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaado ama keyrkiisba ha ahaado kuwaas iyagaaba kutub haystay oo aan aniga i rumayn wuxuu noqonayaa ahlu naar daan nebiga alayh slat slaam uya rumayn marka halkaa waxaa ku burburtay dadka saxaya caqiidooyinka kale oo la haysto oo loonay dadku waa wada mu'miniin oo nasaaro iyo yahuud iyo kuwa kale oo waxyaalaha kale caabuda waa mu'miniin weeye kulligood halkaas inay ku baaba'day ayayna tusinaysaa waayo nebigu alayh slat salaam markii lasoo diray kadib cid kale risaalo laga aqbalayo iyo caqiide laga aqbalayo ma jirto laa yahuudi walaa nasraani walaa kayrkood min baabin awlaa wax kaloo laga aqbalaya ma jirto marka waxaan u kala qaaday caqiidadaas xaqa ah marka uu qofku rumeeyey caqiidada nebi moxamed alayh slat salaam iyo asxaabtiisa caqiidat ahlisunna waljamaaca laga yaabay muxaadaraad kale in lagu caddeeyey caqiidada ahlusunna waxa ay tahay iyo sifaadkeeda iyo aan filayo in muxaadaraad kale ay lagu caddeeyey caqiidadaas xaqa waxay leedahay miro ka soo baxaya raad ay qofka isaga naf ahaantiisa ku yeelanayso nolosha ku hareeraysan iyo noloshiisa adduunkana raad ay ku yeelanayso labadaasaan u kala qaadayn bal marka hore qofka isaga naf ahaantiisa waxyaalaha ugu muhiimsan oo caqiidadan xaqa ah ay raadka ay ku yeelanaysaa ay tahay ayaan jeclahay inaan wax ka tiltilmaamo ilaa toban sifo toban astaamood ayaan ka soo qaadanaya oo ugu muhiimsan oo qofka mu'minka ah ee caqiidada xaqa ah rumaysan waxyaalaha u noqonaya calaamaadka u noqonaya ee raadka ay naftiisa ku yeelanayso arrinka u horeeya ama astaanta u horraysa ama raadka u horraysa oo qofka caqiidadiisa xaqa ah ka muuqanaysa ama caqiide xaq ah oo dhab ah inuu aaminsan yahay ay raad u tahay waxa weeye alikhlaas ikhlaaska ikhlaaskana waxaan ula jeednaa ikhlaasu alcibaadati lilahi tabaaraka wa tacaala iyo inuu beri ka yahay istusid ama dadka raaligelintood ama ka cabsasho iyaga inay wax ka sheegaan waxaasoo dhan wuxuu ka noqday qof ka miiran oo khaalisa alikhlaas yacni waxa weeye qofkii wuu ka baxay khaalis buu ka noqday wuu ka miirmay waxaan ilaahay ahayn inay wax ku yeeshaan ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay qur-aan kariimka ah wma umiruu ilaa liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wax kale laguma amrin maxaa laga amrayaa bani aadamka wax kale kumaan amrin buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala kuwii hore iyo kuwan hadda jooga inay cibaadada ilaahay u khaalis yeelaan cid kale ayan la aadin cid kale ayan wax kaga doonin cid kale ayan raaligelin ugu samayn cid kale ayan baqdin ugaga cabsan ikhlaas alcamali lilahi tabaaraka wa tacaala nebiguna calayh isalatu salaam wuxuu sheegay qalbiga qofka mu'minka ah ee dhabta ah khiyaano kama gasho xagga ikhlaaska mar haddii xagga ikhlaaska ay wax ka galaan qofkaasuu mu'min kaamila ma aha iimaankiisa waa iimaankiisu waa duran yahay waxbaa ku jira wuxuu leeyay nebigu alay slat salaam ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم qof مسلمa qaلبigiisa khiyaano kama gasho saddex arimood saddex arrimood غish iyo isdabamarin iyo khiyaamo uma gasho qofka muslimka ah kow إkhlaaص الcamل لiلahi تabaaraka وa taعalى inuu camalkiisa oo dhan qowl iyo ficil iyo hami oo dhan uu u khaalis yeelo ilaahay subxana wa tacala ee noqoto oo shayga marka uu ku fikero ama hadalka marka uu oranayo ama ficilka marka uu samaynayo ama tallaabada marka uu qaaday uu ku fikero maxaa u qaadaysa maxaa u samaynaysa haddaad samayso see u samaynaysa inuu inuu isweydiiyo ikhlaaska hadduu marka ku najaxo ilaahay uu arrinkaa iska leeyahay uu ku dhaqaaqo haddii wax kale ku jiraan uu ka joogay ikhlaaskiisa markaa inuu hagaajiyo ayuu u baahan yahay oo naftiisa la jiha raadka marka u horeeyo caqiidada xaqa ay keenayso waxa weeye qofka naftiisa ilaahay baa ku weynaanaysa ilaahay markay naftiisa ku weynaato oo qalbigiisa ilaahay u hantiyo u dego rabbi subxaanahu wa tacaala wax kale ma degayaan dadka kale raalligelintood iyo inuu ka boqo iyagu inay wax ka sheegaan iyo waxaas wax uu aabayeelayo maaha siduu alle subxaanahu watacaala ka sheegay dadka rusushiisa ah ama ducaadda diintiisa dadka ugu yeerta ee ambiyadu ay u yihiin yani hormoodka u yihiin wuxuu yidhi alle subxaanaه wa tacaala aladiina yubaliguuna risaalaati اllahi wayakhshawnahu walaa yakshawna axada ila اllah marka ilaahay subxana wa tacaala camalka inay u khaalis yeelo ayaa horta arrinka ugu horeysa oo ka muuqanaya qofka u noqonaya waana akhlaasku yacni shardiga ugu horeeya oo laba shardi oo camalka aan la aqbalihayn ilaa labadaas shardi inuu wato maaha ikhlaaska kow iyo camalku inuu waafaqsan yahay shareecada labadaa arrin buu ilaahay wax ku aqbalaa labadaa haddii laga waayo ikhlaas haddii laga waayo ilaahay dartiis inuu yahay camalku haddii laga waayo inuu shareecada waafaqsan yahay labada haddii laga waayo midkood waxba camalkaa kama ansaxayo ilaahay ma aqbalayo oo wuu radinaya qofkuu ku radinaya arrinka labaad waxa weeye alcilmu raadkuu ku yeelanaya waxa weye qofkii inuu cilmi u yeesho cilmigana waxaan ula jeednaa maaha kutub badan buu ururiyey mase wax badan buu xifdiyey cilmiga naafica ah ee wax taraya waxa weeye inuu ogaado qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray cibaadadiisana u abuuray aakhirana lasoo bixinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hor istaagayo waa waxyaalaha caqiidada xaqa ah ee ku dhisan tahay basiidka ah ee fudud ee qof walba muslima yacni daruuri ay tahay inuu ogaado oo shahaadada iyo salaada iyo sakada iyo soonka iyo iimaanka la rumeeyo alle subxaanaه wa tacaala iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo malaa'igtiisa iyo yowma alaakhir iyo qadarta in la rumayo arkaanta lixda ah ayaa kaga filan qofka cilmi ahaan ugaga filan cilmigaas saxiixa ah oo qalbigiisa ku dega waa cilmi weyn weeye aad u weyn cilmi aad u weyn weeye inuu ogaado qofku inuu aakhiro u shaqaysto inuu ogaado in adduunyadana ay tahay yacni mari lasii marayo inuu ogaado rabbi subxaanaه wa tacaala inuu la xisaabtamayo oo wax walba iyo tasarruf kalba la weydiinayo walidaalika ayaa dad masaakiina oo cilmi badan aan lahayn ayaa waxay dhaafeen dad kutub badan ururiyey ayay ka hormareen oo jannada uga hormareen sababtu maxay tahay waxa weeye cilmiga yar oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfacay naafica noqday wey ee xaqiiqadiisa uu aaminay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga sheekeeyey qaaruun nin la yidhaahdo qowmu fircoon ka mid ahaa qowmu muusa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu la soo baxay ziinadiisii iyo alaabtiisii iyo qalabkiisii iyo xoolihiisii iyo wixiisii buu la soo baxay fakharaja calىa qowmihi fii ziinatihi qowmkiisii wuxuu kula soo baxay ziinadiisii wuxuu haystay ziinat dunya fakharaja calىa qowmihi fii ziinatih bal dadka cilmiga leh iyo dadka aan cilmiga lahayn caqiidada xaq ah rumaysan iyo dadka aan cilmiga ulahayn labada sida ay noloshooda cilmigaasu raad ugu yeelanayo fakharaja calىa qowmihi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaaةa اddunyaa yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim qolo saasay tiri waa qolada doonaysa adduunyo indhahooda waxay ku callaqataa adduunyo maxaa yeelay cilmi ma leh aakhiro uu ku gaaro cilmigood yaclamuuna daahira min alxayaaةi اdunyaa wa hum can اlaakhirati gaafiluun juhalo waaye marka juhalo waay walow uu doctor yahay waa jaahil jaahil waay maxaa aakhiro waxba kama yaqaan ilaahay xaqa uu leeyay waxba kama yaqaan waxa ilaahay janno iyo naar u diyaar waxba kama yaqaan jaahil waay waa jaahil murakaba shahaadada ugu weyn adduunka hadduu sito jaahil waay marka kuwii adduunyada doonayey adduunyada wax la ahayd waxay yidhaahdeen haddaan lahaan lahayn ninkan qaaruuna sida uu haysto iyo waxa uu ziinad haysto alla ninku nasiib badana dad badan bay hadalkooda ku jirtaa markay kuu sheekaynayaan hebel waxaas iyo waxaasuu haystaa waxaasu daarahaasu ku socdaa gawaaridaasu ku socdaa waxaasuu ku socdaa waxaas iyo waxaasuu haystaa aad ka dareemayso damaca iyo yacni jacaylka ku jira waxaasoo kaleeto isagana inay maaragtay indhihiisa ay jiidanayso waa qilat اlcilmi cilmiga yaraantiisa keento cilmiga xaqiiqiga ah ee miran وqاl الذiina uuتوu العilma waylkm kuwa cilmiga ilaahay siiye وqاl الذiina uuتوu العilma waylkm ثwاab الlahi khayr لman آmana وcamila صاlحا وlaa yulaqاha إla الصاabiruun iri dadkaas cilmigooda waxa weeye zuhdi fi dunya iyo ilaahay inuu soo bixinayo ajarkiisuna uu waxaan ka fiican yahay ayaa cilmigoodii hada huwa alcilm hada huwa alcilm alxaqiiqi cilmiga xaqiiqiga naafica waa kaas ee waxtaraya marka caqiidada saxa ah ee ilaahay subxaanahu watacaala si dhabaha loo rumeeyey caqiidada ahlusunna waljamaaca waxyaalaha raadkeeda ugu horey qofka naftiisa ay ku yeelanayso waa cilmi xaqiiqiya inuu yeesho adduunka iyo kownka iyo aakhiro inuu cilmi xaqiiqi u yeesho dhab ah arrinka saddexaad waxa weeye attaqwa attaqwa oo ilaahay subxaana watacaala qur'aanka wax badan qofka mu'minka ilaahay rumeeyey uu wax badan ilaahay ku amray sida aayadihii aan ku bilaabanay hadda ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu llah ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu llah wاtaquu llaha lacalakum tuflixuun ilaahay subxana watacaala taqwada uu wax badan farayo dadka mu'miniinta ah marka taqwaduna miro waxay u tahay caqiidada xaqa ah caqiidada xaqa ayaa waxay keenaysaa qofku inuu ogaado rabbi subxaanahu wa tacaala inuu si dhaba uga boqo oo uu ilaahay u shaqeeyo oo camal hadduu hadduu hadal odhanaya ilaahay dartiis u yidhaha sidii markii la weydiiyey nin ragga saalixiinta ka mid ah lay waxaa la yidhi ninka taqiga ah muxuu yahay wuxuu yidhi attaqiyu man idaa qaala qaala lilah waman idaa camila camila lilahi tabaaraka wa tacala وqاaل آخر mid kalena wuxuu yihi الmتقوna dadka تaqwada leh waxa weeye man نزc الlah min qلوبiهiم xb شhهواaت dadka ilaahay شhahwooyinka badan شhahwadu ma aha de xagga dumar keliya lakin waxa weeye wax kastoo adduunka شhahواatka la dhaco siduu ilahay subحa وa taعala zuyna للناasi xb الشhهواaتi min النساء والبنينa والqناطير المqنطرaةi min الذhب والفiضة والkhayل المسwمaةi والأنعاam والxrف waxyaalaha nolosha adduunka dhaldhalaalkeeda oo dhan oo la jecel yahay oo dhan oo la jeclaado oo qofku naftiisa raacsiiyo ayaa shahawaadkaas oo dhamm ay ku ay ku dheehan yihiin marka qofka qalbigiisa shahawaadkaas ay ka baxeen uu yidhi qofka mutaqiga ah qalbigiisa kuma jirto laga yaaba gacantiisa inay ku jirto xoolo badan oo hayo ilaahay uu diintiisa uu ku taageerayo laakiin qalbigiisa ayay ku jirto arrinka afraad waxa weeye alkhashya khashyaduna waxay ku dhowdahay yacni taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ku dhowdahay culimmadu waxay ku tilmaamaan waa shay yacni asligeedu waxa weeye shay طumaأniine ah oo qalbiga intuu galo wuxuu ku abuuraa khowf iyo cabsi cabsi buu ku abuuraa qalbiga malidaalika ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa dhabta ah uu ugu yeeray inay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa yani khashyada ah gaarka ah ay ka baxaan falaa takshaw الnaasa wakshawnii alla subana dadka ha ka biqinina oo dadka u aabayeelinin yani inay idin ammaanaan ama idin caayaan ha u aabayeelinin ee aniga iga cabsada oo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aniga cabsidayda tixgeliya tixgelinatan dadka marka khashyadaas gaarka ah waa waxyaalaha caqiidada dhabta ah ee qofku uu rumaysan yahay ay ku keenayso noloshiisa gaarka ah arrinka shanaad waxa weeye oo caqiidada dhabta ah ay keento lana isku dhaafay waxa weeye aلzuhdu fi اdunya yani caqiidada dadkan inay rumeeyeen aakhiro inay ka khayr badan tahay adduunyada maxaa lagu garan see loo kala garan karaa raadkeeda nolosha dadka see loogu kala qofka noloshiisa see loo kala garan karaa yani qofkan dumarka ama qofkan ragga ah see looga garanaya inuu aaminsan yahay inay aakhiro ka khayr badan tahay adduunyada siduu rabbi subxaanaه watacaala uu dadka mu'miniinta u sheegay muslimiinta so alle subxaanaه wa tacaala ma dhihin bal tu'hiruuna alxayaaةa اddunyaa wاlآakhiraةu khayr وabqىa wاlآakhiraةu khayr وabqىa iyadaa ka baaqi badan iyadaa harsan iyadaa joogaysa waaraysa daa'imaysa laakiin waa fududahay afka inaan ka nidhaahno afka inaan ka nidhaahno waa fudud qalbiga inaan ka sheegano waa fudud in dadku sheegtaan waa fududahay in aakhiro wallaahi qof wuxuu ku leeyahay adduunya waaya adduunya maxaa laga qaado adduunya waay adduunyada waxba lagama qaadayo adduunyaduu ku dhegan yahay oo kilkilka haysta aakhirana uma jeedo marka wa waa xagga caqiidada ka imanaysa caqiidada uu rumaysan yahay alaakhira ayaa khalal ku jira khalal baa ku jira caqiidadisaan adkayn meel adag ma haysato meel adag oo hawaxyana haysan in aakhiro ka khayr badan tahay adduunyadaas saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim sidaasay kuga hormareen dadka nebiguna alayh sala slam waaba caddeeyey wuxuu yidhi salaaxu awal haadihi اlumma biالzuhdi wاlyaqiin wayahliku aakhiruhaa biاlxirsi wاlamal ad ummaddan bu nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam qaybteedii hore waxay ku hagaagtay oo ilaahay ku toosiyey oo ay ku liibaantay bizuhdi yacni iska ururin adduunyada ayan qalbigeeda ku jirin ee aakhiro ay tahay meesha ay indhaha ku hayaan yacni qofku markuu wax cunayo markuu wax cabayo markuu wax iibsanayo markuu wax gashanayo markuu go-aan qaadanayo wuxuu ku fikir aakhiruu ku fikirayaa shaygaanu aakhiradii wax ma yeelayaa aakhiradaadii xaggee buu ka joogaa arrinkaasaa qalbiga kaga taagan oo had iyo jeer ku taagan qalbiga aakhiru ku haya siduu rabbi subxaanaه wa tacaala uu yidhi wاbtagi fii ma aataaka allahu daar alaakhira aakhira ku doono wuxuu ilaahay uu ku siiyey ilaahay subxaanaه wa tacaala marka adduunyada uma aabayeen kama dhigin shay dadka naftooda ay ku callaqanto kama dhigin bal aakhiro ayuu wax badan ku booriyey dadku inay ku fikiraan marka zuhdiga ummaddanba marka aad isku soo duuduubto dhibaatada haysata maanta umma alislaamiya dadka qaarkiis waxay yidhaahdeen waxa weeye waaba azma ruuxiya azmada ruuxiga ah oo adduunka ay ku daateen sida axaadiista iyo aayaadku inoo sheegayaan ayaaba sabab u ah dhibaatooyinka oo dhan ay la kulmayaan ee hadduu jiri lahaa adduunyada inaanay qiimo la'ahayn oo waxa laisku dilayaa waa adduunyo waa xoolo waa kursi waa madaxnimo waa anigaa kaa fiican anigaa kaa waxbadsanaya anigaa dhulka intaan leh oo dhulka aad haysata baaba ku noolaan kari la'dahay kii aad haysatay baadba ku noolaan kari la'dahay oo samaysan kari la'dahay dhul kalaa u dhimanaysaa u baaba'aysaa yacni adduunyo way waxa la isku wada dilaya haddii zuhdi marka uu jiri lahaa ma ahaan lahayn sidaas arrinka toddobaad waxa weeye oo qodobka toddobaad oo raadka ka muuqana qofka shaksi ahaan isaga waxa weeye yacni arrinka yaqiinta ah yaqiintuna waxa weeye shayga aada rumaysay oo si adag qalbigaaga ugu dega oo aada yaqiinsato inaan shaki ku jirin oo wax habay yaraatee shaki ah uyan kaa gelin dadka mu'miniinta dhabta ahna kuwaasuu rabbi subxaanaه wa tacaala uu ku tilmaamay inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi uma lam yartaabuu uma lam yartaabuu ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulih dadkii mu'miniinta baa leeyahy rumaya kuwa ilaahay rumeeyeyo rumaya ilaahay rumaya qalbigiina yaqiin ha ahaado iimaankaas miyuu ahaanin arrin carabka iska saaran oo aad ka gudbi kartaan arrinka toddobaad waxa weeye alakhlaaq alakhlaaq yani caqiidadan dhabka dhabta ah ee xaqiiqada ah waxa ay dhalayso oo raadkeeda qofka noloshiisa ka muuqanaysa waxa weye akhlaaqdiisa akhlaaqdiisa sida uu dadka ula tacaamulayo sabirkiisa yacni sida uu u dhaqmayo rifqigiisa xishoodkiisa akhlaaqdiisa ayay ka muuqanaysaa kulamaa naqasa caqiidadiisu ay mar walba ay daciif noqotana akhlaaqdiisa baaba'aysa kulamaa akhlaaq caqiidadiisu ay xoog badan tahay ay xaqiiqo tahay dab tahayna ay ku degto umuurtu qalbigiisa waxa wy waxay ku yeelanaysaa raad akhlaaqdiisay ku yeelanaysaa raad waxaa kaleeto oo ka mid ah alcadaala cadaalad inuu qofku samaynayo